kureed markii maamulayaasha iskuulada baydhabo la kaca mareentay ardaydii ondhigaan fartamaayiga ee rasmiga ah ee dhowaan la shaaciyey iyo weliba iskuulada qaarsho iyo bilaabina dhigoobka fartamaayiga si ardaydii onbarana afsho aayow iskuulka labraariya ha ka dari xiisado in fartamaayiga iyo ku qoran maadaama iyo hadda xilana fartii rasmiga hayti iyo qorena aqoon-yahanada oo dowlada koonfur galbeed garab ku helayana taasna inta badan bulshada iyo hawada dhawaayana waxaana kumadee ardayda walkubaradaas iskuulka labraar iyo hadhowaa inta fartamaayiga xiisado iyo walkubaradayan lahkadara miban ma hadeeliyey barofesooradii ha ku sheegayeen silan qora lahay fartan maayaga oo in badan sugaani oo maalmoodeen bahanadeerti ciidanka farhasanataasay sagaaraban ma hadeeliyeen maamulka iyo maalimiinta ee iskuulka labraar oo anin kordhiyen fartamaayaga anoo ku hadalo ardayda fasalka fonfoor gacalaan midooda ardayda gadoomiya ku-xigeenka iskuulka labraar mayba eedeedanka faraxsanaa inta afkaayowna anin hormari mayba antunku mahadnagay brofesoorintii macalimiintii maamulka barnaamijkuanin bandhigan eedeedanka faraxsanantun afakii aan hormariisin qof walba afsheew sii hormariiside macalimiinta walkudhigaas iskuulkan iyo weliba yoona sheeganan titan yeeta to iyo ka taamayana haddii kureedna iyo sii wadi doonana in ardaydii walka barana wayba ku mid ah macalimiinta oona iskoolka labraar oo dhikaayan ya ku mid ahaa wayba hatina maadidun oo mayba bilaawnahin beryaaqin dambe maadida leerow afka maayg mis afka ayow lankas horta wayba leere afjeeya leere afkastina wayba leeyaha muhiimadus markaaseyti ingaaraya leey lankastana wayba afka wayba laakidere lankas awoosha yagshaani afka madaayadhaas inti jiilka markaasay jiilkaas isroog mayba lafa inti lisgageysi afkan wayba goobadan yalan mayba lisugaay mayba ilaahi subxaana watacaala mayba nin suurtageliyey intii hata marki brofesooro badan iyo aqoon-yahano badan marka dadaal dheeriyo markaasayti kasuubiyan intiyo markan afkan alifmaaygan luqor oo harfooshay iyo walaashay dhon liskutu toosiyo lisheena isbuugi hat isbuuyadii ati laha dhaafay ya wayba la furahiin ee la daafure siuse markaasayti lan abtogo beledkun lanka abto oo dowlad goboleed koonfur ors koonfur galbeed meeraan digee kubilaat way beeraan ahe koonfur ors yeeraan si markaasi iskoolal badan markaas ka yaalaan lanka abtuga si afkan kor lanka gaad unuun markasta haddii lidaata wayba farto af soomaaliya wayba lagoy kun sagaal bool yalla gore todobaatii lamadii unuun si saasa male astaangay haddii helisha lideer unuun markaasayti anguina dheng husna iskoolka nusuun markaasayti iskoolalka dhong lanka dheg un wayba ku mid hayna iskoolkii oonka horey oona laka abtuga farti aayow dadka ka hadal je kasaya laakiin keliya walayo markaasayti oo dhewo waybu ahaa akhriintii walaa asayti ilaw insha allah wayba rajeeyay haddii ilaahay ara antii sifayla markaasayti an abtuga dong waan ardadan iyoona anfaan sii doon iyo rajeey haddii ilaahay ara runtii waliba geega sharaf iyo karaamo nin aha intuunana nin aqoonsada ama nagana macalimiintii ama anka horeeyeen erow iskuulka inka horeey oo si official eh an bilaaw farta elifmayga si gaar ahaan amibang mahadnagfaday dadkii bahdii waxbarashadii aqoon-yahanadii iyo barofesooradii wakhtisho iyo fikirsho geliyeen ini oo arantun beelung hadeerta may kale si gaar ang mahadnagay dowladdii dhaqangeliydi si gaar ahaan e madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed laftigaran maylaha eedeedang mahasintay dhammaantiin cali maxamed khayre oo kumid ah maamulka iskuulka labraar iyo waliba xuseen xuseenti iyo ka faraxsanyiin inay bilaaban dhikowka fartamaayiga isagona ballan qaadintii oo sii xoojiyi doonaan in ardayda iyo walkabaradan wali kale uu soo mahnagay maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku shaqeeyay hirgelinta qorista fartamaayiga rasmiga ee awalan ilaahay maxad iskule oo maybu ahnin suurtageliye haddii una eramela raayis baxda alabrar primary secondary school ooan ku mide iskuulada maybu aha koonfur urse ka taalan anigi maybu aha una balaawno dhakaalla maybu aha elif maayiga mise farta maayiga oo farta rasmiga ee la shaaciye ini maybu aha ku taabtay una barna waana maybu ah la qobsadan inigoona maybu ah dhakaaliyo baradan maadaama ku hadalsho maybu ah goradaaya ciidanan ka faraxsana in la xasaara farrasmee oo lasku waafaqsanya oo maybu ah maamulkii ku shaqeeyay iyo barofesooradan inuu ka mahadnagaana oo waana khaasatan maybu ah dadkii ha diyaariyey gobtii maybu ah waqti badan ha geliydi iyo maamulkii dhaqangeliyey ee madaxweyne cabdicasiis maxamed laftigreen oo waana go-aan sheeyahay oo amin waxyaabihii isukoow andegsnayna qayb ku haytay waana go-aanna ka qaadaday inay dhaqan gala oo iskuulaadkii dhan la geysayna maybo aan ka mahadnagaano siina unina mayba juhdi kibyane sidii markaasaytii ardayda ka barada lahaaya oo maybo hog wiin saaran ah sidii markaasyo ka qora lahaaya afshona maybo ahayo milaraay ka hormari lahaayaan qayb wiin ku qaadadaan